waxaanay shir jaraa'id oo laga hadlaayo inta loo kordhiyey dad ay furnaanayso xerada ay ku nool yihiin qaxooti badan oo soomaaliyeed saad arkaysa wasiirku wuxuu sheegay lix bilood in lagu daray oga mahadnaqayna dowladda kenya muddada ay ku dartay waxaan rabnaa inaanu ka faa'iidaysanno waqtigaas oo aan waxaan qaban karnaan qabanno insha allahna waxaa weeye waa xaaladda waan la soconnaa dadka qaxootigan waxaan u sheegayaa in saad aragteen dowladda kenya maanta ku dhawaaqday inaan waxba iska bedelin nidaamkii ahaa in dadku iskood u noqdaan oo waddankooda ugu noqdaan oo aan cidla khasbiyaa jirin waxaana ku dhiirigelinaya qofka awooda kan noqon karaan uu noqdo oo sida ugu dhaqsax badan waddankooda ugu noqdo qof kasta waxaa u fiican inuu waddankiisa uu ku nool yahay nololkaas xer qaxooti ama qaxootinimo inkastoon inkastoo socda waxaan rajaynaa insha allah inaan shaqo fiican qaban doono cadaalada